Furitaanka garoonka diyaaradaha caasimadda maamulka koonfur galbeed ee Beerawe waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin dowladda federaalk Soomaaliya ka tirsan oo uu horkacayay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalk Xasan Cali Kheyre iyo mas'uuliyiin maamulka koonfur galbeed ka tirsan oo uu horkacayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen waxaa sidoo kale munaasabadda furitaanka garoonka Beerawe ku sugnaa xubno ka socday midowda Yurub iyadoo midowda Yurubna uu bixiyay dhaqaalaha lagu dhisay garoonka Beerawe madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa isna sheegay furitaanka garoonka Beerawe inuu muhiimad weyn u leeyahay shacabka Shabeellaha Hoose wuxuu sidoo kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed sheegay furitaanka garoonka Beerawe inuu kaalin weyn ka geysan doono horumarka iyo kobaca dhaqaalaha koonfur galbeed isagoona sidoo kale xusay inuu shaqo abuur badan u sameyn doono shacabka Soomaaliyeed garoonka wuxuu u yahay lafdhabar howlaha iyo dhaqaalaha iyo horumarka goboleedka koonfur galbeed wuxuuna soo celin doonaa wuuna abuuri doonaa shaqo abuur gabagabada munaasabadda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa si rasmi ah xariga uga jaray garoonka diyaaradaha degmada Beerawe ee caasimadda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo dib u dhis ballaaran lagu sameeyay ammaanka magaalada Beerawe ayaa maanta si weyn loo adkeeyay waxaana wadooyinka iyo xaafadaha Beerawe lagu arkayay ciidamo fara badan oo kuwa dowladda federaalk ka tirsan iyo kuwa AMISOM oo nabadgelyada ilaalinayay Mukhtaar Maxamed Catoosh VOA baydhabo